macadka tababarka caafimaadka jubbaland ayaa munaasabad ay ku qalinjibinayeen toddobaatan iyo sideed arday oo baratay maadada caafimaadka munaasabad ugu qabtay magaalada kismaayo waxaa ka qayb galay munaasabadda maamulka macadka waalidiin bahda waxbarashada iyo qeybaha kala duwan ee bulshada sharmaarke bashiir warsame maamulaha macadkan ayaa ka warbixiyey ardayda loo qabtay munaasabadda waxaan go-aansanay annagoo isku xilqaamayna si volunteera inaan soo saarno xirfadlayaal qoysaska iyo xaafadaha wax ka bedeli kara kuna hubaysan ama ku qalabaysan aqoon ee qoysaskooda ugu adeegaan koorsadaan marka iyada auxilary nersinka ah qorshaha ugu weyn ayaan u sameynay waxay ahayd in bal qoys walba ugu yaraan qof xaafadii u adeegi karo oo duri karo oo u shaqeyn kara laga heli karo marka sidaas ayaan u bilownay alxamdulilah waan ku guuleysano maanta dumaashaadkeedii ayaan joognaa waxaana soo saarnay markii hore ardaydu ay bilaabayeen aada ayay u badnaayeen boqol iyo xoogaa bay ahaayeen laakiin haddii la tartamo dee lama wada soconayo waa la kala guuleysanayaa maanta waxaa nasiib u yeeshay inay qali badashaan toddobaatan iyo sideed arday oo iskugu jira soddon iyo saddex wiil iyo afartan iyo shan gabdhood
xubnaha ka qayb galay munaasabadda ayaa bogaadiyey maamulka macadka dadaalka ay sameeyeen waa mahadsantihiin ardayda halkan qalinjibinta maanta magaranaysa xalfadda loo qabtay waa mahadsan yihiin macalimiinta iyo macadka wax soo baray iyo maamulahana waa mahadsan yihiin annaga waalidiinta ahna waa mahadsannahay waxaa weeyaan sababtoo ah waxaa weeyaan ardayda waxay ku mahadsan yihiin si ay u dadaaleen oo wax u barteen macalimiinta wax bartayna waa mahadsan yihiin waalidiinta ka kaalmaysana waa mahadsan yihiin aada baan ugu mahad celinayaa macadka howl fiican baad qabateen ilaahay adinka ajirsiyaan leeyahay horu socdo dadkana dad kaleetana waa loo baahan yahay qalabka inaad horumarisaan oo wax soo saarkiinu wax fiican oo miladhala noqdo oo intaan in kasii fiican aada noqotaan baan ilaahay kaga rajeynayaa ardaydan loo qabtay munaasabadda ayaa loogu talagalay inay door ka qaataan horumarinta adeegyada caafimaad ee bulshada oo ay ugu horeeyaan qoysaskooda